بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله حين بلوني أكون أحجرني قصة يوسف عليه السلام casharkii koowaad waxaan kaga soo hadalnay muqadimadii halkan ayay ka bilaabanaysaa marka qisatu yuusuf calayhi salaam wainagii u qaybinay maraaxil saddex marxaladood almarxalatu aluulaa oo aynu nidhi waa marxalatu asikar waadacfi ayaynu halkan ka bilaabaynaa marxaladuu yaraa oo ilmaha yarka ahaa iyo dhibaatadii gaartay ayaa halkan ka bilaabanaysa oo ugu horeysa qodobaynu u qaybinaynaa insha allahu tabaaraka watacaala qodobka koowaad waxaynu kaga hadlaynaa tacriifu yuusuf wa nasabuhu tacriifta yuusuf iyo nasabkiisa meesha uu galo ayaynu kaga hadlaynaa qodobkan Ee, nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam waa yuusuf ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim khaliil raxmaan isagu waa nebi oo yuusuf waa nebi min alambiyaa aabihii waa yacquub waynu soo marnay oo nebiyu min alambiyaa Eh, aabihii yacquub aabihiina waa isxaaq oo waa nebi waynu soo marnay nabiyullaahi isxaaq aabihiina waa khaliil raxmaan waa nabiyullaahi ibraahim idan marka waa silsila dahabiya waxa uu tirsaday afar oday oo waxa weye wada nebiye ah oo isku xiga weeye waa nebiga keliya oo nebiyada iyo rusushaba ku jira oo afar nin oo isdhalay oo afartuba wada nebiye yihiin waa nabiyullaahi yuusuf unbaa jira waayo isaga aabihii awowgii koowaad awowgii labaad waa afar weeye afartuba waa min alambiyaa waxaa ku soo xiga derajadaas oo saddex tirsada waa yacquub yacquub isaga waa nebi aabihiina waa nebi awowgiina waa nebi derajada saddexaad waxaa soo gelaya waxa weeye isxaaq iyo waxa weeye maaragtay eh, ismaaciil Eh, ismaaciil iyo isxaaq waa isku derajo oo iyaguna waa nebiyo aabbahoodna waa nebi oo waxay la mid yihiin sulaymaan oo kale sulaymaan waa nebi oo inoo imaan doonaa aabihiina waa nebi oo waa daawuud yaxyaa baa la mida isagu waa nebi oo inoo imaan doonaa aabihiina waa zakariya idan marka saas inta kale nebiyada waxay u badan yihiin inaan markaas aan aabbahood nebi ahayn oo waxa weeye ayay u badan yihiin oo keligii la tilmaamo marka calaa kulli xaal eh, silsiladaas wanaagsan oo waxa weeye sharafta leh oo aalu beyt wanaagsan ayuu ka dhashay nabiyullaahi ibraahim oo beyt nubuwa ayuu ka dhashay waxaa arrintaas tilmaamaya marka oo caddaynaya Eh, horta nabiyullaahi yacquub wuxuu ku tilmaami doonaa aayadaha soo socda markaynu ru'yada ka hadlayno wuxuu odhan doonaa wakadalika yejtabiika rabuka wayucallimuka min taawiili laxaadiid wayutimu nicmatahu calayka wa calaa aali yacquuba kamaa atamahaa calaa abaweyka min qablu ibraahima wa isxaaq saddexdii odayba halkaas aayaddaasaa lagu sheegay yacquub iyo ibraahim iyo isxaaqba wuxuuna yiri isagoo aabihiisa wuxuu yiri kamaa atamaha calaa abaweyka ibraahim oo isxaaq labadaadii aabe oo ka horreeyey ay nabiyullaahi isxaaq iyo nabiyullaahi ibraahim waayo waa aabayaashiis oo qofka awowgii waa aabihi uu ku abtirsanayo waxaa sii waadixinaya arrintaas xadiidka waxau imaam albukhaari uu wariyey oo min xadiidi abu hurayra waxa uu yidhi nabiga calayhi salaatu wassalaam ayaa la weydiiyey abu hureyre waxa uu yidhi dad baa nabiga waxay ku yidhaahdeen yaa rasuulallah ayu nnaasi akram dadka yaa ugu wanaag badan ee macnaha xagga nasabka yaa ugu fiican oo waxa weeye dadka kuwa ugu wanaagsan waa kee markaasuu nabigu wuxuu yidhi atqaahum waxaa ugu wanaagsan kan ugu taqwo badan ay ina akramakum cinda allahi atqaakum aayaddii markaasay waxay yidhaahdeen laysa can haada nas'aluka kaa kuma weydiinayna waa garanaynaa taas aakhiro laakiin hadda qabaa'ilkay ka wadaan yaa ugu wanaagsan markaasuu yidhi yuusufu calayhi salaam waa alkariim ibnulkariim marka xadiidkan wuxuu odhanayaa waa yuusuf calayhi salaam nebiyullah waa nebi ilaahay ibnu nebillaah nebi ilaahay baa dhalay ibnu nebillaah nebi ilaahay baa sii dhalay ibnu khaliil raxmaan ay nebiyullah ibraahim afartiiba xadiidkaasaa lagu sheegay yuusuf yacquub isxaaq iyo ibraahim markaasay yidhaahdeen laysa can haada nas'aluk kaa kuma weydiinayno nebiyada kumaanu weydiin markaasuu wuxuu yidhi can macaadin alcarab tas'aluunii ma waxaad weydiinaysaan qabaa'ilkii carabta is yidhaahdeen haa qaala markaasuu waxa uu yidhi khiyaarukum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi ljaahiliya khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihu ama khiyaarukum fi ljaahiliya waxa weeye ayaa ugu khayr badan waxa weeye khiyaaruhum fi lislaami idaa faqihu hadday diinta fahmaan marka qofka jaahiligii markuu jaahil ahaa una diin garanayn akhlaaqdiisu wanaagsanayd oo akhlaaq wanaagsan lahaa hadduu soo islaamo oo diinta barto akhlaaqdiisii waa sii wanaagsanaanaysa waa khiyaaru naas buu noqonaya xadiidka imaam albukhaari ayaa warinaya fi kitaabi axaadiid alambiyaa buu ku warinaya marka waa waadix wuxuu inoo waadixinayaa nasabkii iyo meesha uu gelayo nabiyullahi yuusuf calayhi salaam waxaa la mid a xadiidka kale oo warinaya imaam albukhaari fi kitaabi axaadiid alambiyaa fi saxiixi uu ku warinaya oo min xadiidi ibni cumar nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu salaam wuxuu yidhi yuusuf soo ka hadlaya waa alkariim ibnu lkariim ibnu lkariim ibnu khaliil raxmaan yuusuf waa kariim buu yidhi waa qof wanaagsan ee ilaahay agtiina waa kuwa la karaameeyu ka mid yahay oo mukramiinta oo wanaagsan oo ambiyada ilaahay ka mid yahay dadka dhexdoodana qof wanaagsan buu ku ahaa alkariim waa qofka sharafta leh aabihiina waa kariimo waa yacquub awowgiisna waa kariimo waa isxaaq awowgiisa kalena waa khaliil raxmaan waa nabiyullahi ibraahim calayhi salaam idan marka labada xadiid ayaa inoo caddaynaya nasabkiisa iyo meesha uu galo iyo meeshuu ka soo jeedo beytu nubuwa ayuu ka soo jeedaa oo silsilad ah cid marka la mid ah ma jirto oo sidaasoo kale ambiyadaas ugu abtirsata inta uu gaaray waxay marka taa inoogu boorinaysaa ina tusaysaa inaynu marka u baahnayn inaynu israa'iliyaad iyo waxay qoreen iyo uma baahnin waayo nebigaa inoo sheegay calayhi salaatu wassalaam oo yuusuf abtiriskiisii waa cadye awal nebiyada hore waxaynu oran jirnay markaynu abtirino abtiris tilmaanno waa taariikh mujarad ee xadiid iyo aayad looma hayo marka nabiyullaahi yuusuf isaga waxaa loo hayaa daliil adila sariixa ayaa loo hayaa oo waxa weye inuu yahay duriyadii nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam marka awalna waa inagii soo tilmaanay markaynu maraynay qisadii nabiyullaahi ibraahim laga bilaabo nabiyullaahi ibraahim wixii nebiga oo ka dambeeya waa min duriyatihi ha duriyaddii nebi ibraahim calayhi salaam weye oo wajacalnaa fi duriyatihi nubuwata walkitaab oo inagii soo tilmaanay marka nabiyullaahi ibraahim wixii ka dambeeya oo nebiyo ah aynu sharaxnaa waa min duriyati ibraahim calayhi salaam nabiyullaahi luud keliyuusan dhalin oo adeer u yahay oo waxa weeye lagu daraa maadaama aabbuhu adeerkuwa aabbo kale isagaana waxa weeye waatuu rumeeyey fa aamana lahu luud oo uu soo raacay isagoo wiil yara ah idan marka waa iska duriyaddiisii waa idan labayna u qaybsamayaan oo waxa weeye waatuu nabiyullaahi ibraahim dhalay isxaaq iyo yacquub markaa min isxaaq laga bilaabo ilaa iyo waxa weeye yacquub yacquub wixii ka dambeeya oo reer bani israa'iil loo yaqaano oo yuusuf ugu horeeyo ilaa lagu khatimay nabiyullaahi ciisa calayhi salaam lagu khatimo waa tirin doonaa muddaynu ku dhex jiraynaa waa min duriyati isxaaq calayhi salaam amaa min duriyati ismaaciil waa nebi maxamed calayhi salaatu salaam faqad nebi kale kama dhalan nebi maxamed calayhi salaatu salaam baa ka dhashay oo khaatam alambiyaa ah oo khayru lambiyaa wa afdalu lambiyaa ah khayru khalqillaahi ah ayaa ka dhashay oo lagu khatimay nebiyadii oo dhan idan marka halkaa khulaasatul qowl qodobkan waa yaryahay waxaynu u gudbaynaa ru'yada waynu tafsiilinaynaa laakiin qodobkan koowaad qisadiisa oo ah tacriifu yuusuf wa nasabuhu waxaynu garannay inuu yahay waxa weeye min duriyati ibraahim calayhi salaam oo nabiyullaahi yacquub uu dhalay nabiyullaahi yacquubna isxaaq baa dhalay nabiyullaahi isxaaqna ibraahim baa dhalay marka waa waadix weeye inaynu marka sidaasaan u fahmaynaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin